الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما اللحد والشق إلك يقضى الجيح jinaasada axkaamteedii baynu ku soo jirnay iyo qofku markuu dhinto xuquuqda uu leeyahay u waajibtay waynu soo aragnay maydhidii kafantii ku tukashadii aaskaynu maraynaa kii afraada hababku ogolya islaamku in wax loo aaso laxdigu waa iil in la sameeyo shaqiguna waa qabaaljeexa xabaasha bartankeedoo la qabaaljeexo labada iyomaa wanaagsan can sacdin qaala waxau ihi alxidu lii laxdan sacd bnu abi waqaas weeyi mujaahidkii weynaabaa wuxuu hi alxidu lii laxdan aniga luxud ii sameeya wansibuu calaya nasban labankana iga dultaaga kamaa ficila birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam sidii rasuulkaba lagu sameeyey markaa luxudkiibaa wuxuu u baahan yahay si ciiddii aanay u gelin in laban lagu dhiso sagaal xaboo labanaa rasuulka lagu sameeyey luxudkiisa calayhi salaatu wasalaam anigana luxudkayga ku sameeya buu leeyay laban ciidda ka astura dee dhagaxna waynu ku samaynaa labanna waynu ku samaynaa markaa ka uu leeyahay wansibuu calaya nasban igu dul tiiriyoo igu dul taaga waa labankaa gudaha ee ma aha mid qabriga dushiisa laga samaynayo ama ma aha dhoobo jinaasadaiyo meydka lagu tiirtiirinaya maaha labada siyoodo kaleba waa loo fahmi karaa laakiin saasay ku sharxayaan culimmadu luxudna ii sameeya labanna iilka afkiisa ku sameeya can caamir bni sacd bni abi waqaas sacad inankiisii weeye anna sacdan lama xadarat lwafaah markay geeridu kusii xaadirtuu dhimanayay qaala wuxuu uhi alxidu lii laxdan iilii sameeya wansibuu calaya nasban kamaa fucila birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam can ibni cabaas qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi allaxdu lana washaqu ligayrina laxdiga annagaa le muslimiinta haddaannay qabaaljeexana ummadda kale ee gaaladaabaa leh saa daraaddeed runtiiya laxdiga ma isticmaalaanba sida badan ama waxay isticmaalaan in sanduuq la dhexdhiga xabaasha dhexdeeda ama qabaaljeex yar loo sii sameeyo sanduuqaasaana u badayn xabaal dheer in la dhexdhigo uun sanduuq dabeedna cagaf ku rogto marka waxa weeye way kala fadilayn ama way kala dheeraad leeyihiin oo waxa wanaagsan laxdiga iyada oo shaqiguna uu bannaan yahay oo dad badan oo selafka ah shaqiga lagu aasay culimmadu markaa way kala qaadeenoo waxay leeyihiin haddii dhulku adag iyo iilkaa wanaagsan hadduu dhulku jilicsan yuu dumayana qabaaljeexaa fiican waa dhexdhexaadin wanaagsan baabu maa yustaxabu min icmaaqi alqabr waa wixii la sunneeyey baa la sheegayaa oo ah in xabaasha la dheereeyo xabaashu markeeda hore waxay ku ansixi kartaa in la qodo qadar urtuna aanay soo bixin bahalkuna aanu la soo bixin asalkeedu intaasaa u asalah shaqiga iyo luxdiguba waa kamaalyeelidda iyo hagaajinta laakiin haddii bohol la qodo xoogaae qofka lagu aaso iyadoon urino ka soo noqonayn bahalkuna la soo baxayn waajibkii u dhacaya laakiin arrimahan kale waa fiican icmaaq alqabr markaa acmaqa yucmiqu icmaaq waa dheeraynta xabaashii la dheereeyo nin joogii can hishaam bni caamir qaala wuxuu ihi shakownaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa ninkii ansaariga ahaa ee ku dhaawacmay uxud aabbihii caamir ibnu umayana wuxuu ku dhintay uxud inankiisii sacadna waa ti riwaayadii saxiixu muslim iyo ibnu maajahaba ku jirta aynu soo marnay ee caaisha markii loo sheegay ay lahayd hishaam ibnu caamir allah yarxamu usiiba yowma uxud maalintii uxud baa la asiibu dhaawacmay markaa inankii waxay ku garatay markuu aabbihii sheegay inankaa isagee sacdu bnu hishaam markuu aabbihii hishaam ibnu caamir sheegay bay garatay hishaam uu dhaawacmay uxud aabbihii caamirna waa lagu dilay ama uu ku shahiiday qaala wuxuu uhi shakownaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaanu u cabanay yowma uxud maalintii uxud sanadii saddexaadee cadowgu laayay toddobaatan muslimiinta ka midii ay shahiideen nebigaanu u cabannay markii raggii shahiiday faqulnaa yaa rasuula allah waxaanu nihi rasuulkii ilaahayow alxafru calayna qoditaanku dushayada likulli insaanin qof walba xabaal gooniya loo qodo shadiidun wuu nagu adagi markaa shadiidun baa khabarka ah alxafru shadiid qoditaanku waa nagu adagi calaynaa dushayada ayuu nagu adagi likulli insaanin loo qodo in qof walba xabaal gaara loo qodaa deed raggu waa tacbaan maantoo dhan baa dagaal la fitiigayoo lagu jiray marka qof walba xabaal gaara inaanu u qodnaa way nagu adagtay toddobaatan xabaalood maxaanu yeelnaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau idhi ixfiruu horta qoda wa acmiquu dheereeya wa axsinuu qurxiya oo xabaal waafiyoon cidhiidh ahayn ka dhiga iilkeedana hagaajiya weeye wadfinuu waxaa ku aastaan alinayni waalaaa laba iyo saddexba fii qabrin waaxid xabaal keliya kuwada aas iyadoo go' keliya laysu kuwinayo dhinacana la isu gelinayo qaaluu waxay dhahan faman nuqadimu yaa rasuula allah keedaanu xagga qiblada ku horraysiinaa qaala wuxuu uhi qadimuu akarahum qur'aana waxaa horraysiisaanka qur'aan badan markaa qur'aanka fadligiisii iyo qaariga fadligiisiiba halkaa kaaga muuqdayoo ifkiiyo aakhiradaba imaan buu ku noqday qofkii qaariga ah ifkii dee wuu noqday oo waa la ogyahay aakhirana dee kolkii iilka la dhigay isagii baa layidhi xagga qiblada ha la xigsiiyo arrin weyn weeye baabu maa yustaxabu min tawsiici alqabr waxaa la sunneeyey xabaasha in la waasiciyo oo ay noqoto meel si nafisa iilka loo gelin karayo qofka loo dhigi karayo can hishaam ibni caabirin qaala wuxuu ihi lamaa kaana yowmu uxud maalintii uxud markii ay dhacday usiiba man usiiba min almuslimiin waxa la asiibay dadkii la asiibee muslimiinta asiibiduna waa dhaawicii waa dhimashadii wa asaaba annaasa jiraaxaat dadkii muslimiintahana dhaawacyaa soo gaadhay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ixfiruu wa awsicuu qoda oo xabaasha ballaadhiya oo wadfinuu litnayni waathalaaata fi lqabr laba iyo saddex qabri kuwada aasa xabaali markaa way soo ururayaan halkii toddobaatan xabaalood ay noqon lahayn kontomeeyay tegi karaa waqadimuu akarahum qur'aana ka qur'aan badanna iilka ku horumariya sidaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu xal ka dhigay in waajibkiina la guto laakiin xabaasha la qodayaa hoos baa loo dheeraynayaa qadra alqaama bay dhaan joogga qofka waa mitir iyo siddeetan taqriiban meelaha ayaa hoos loo qodayaa kolkaasaa iilkiina la waasicinaya si lebanku dee qofka aanu u qabsanin xabaasha ku wada aasana waa iil keliya la wada gelinaya amaa in laba iil laga dhigo ama midna iilka la geliya midna loo qabaaljeexo iyadu waa laba xabaaloodun bay ka dhigantay way kasii wanaagsantay wadcu thawbi fi laxd maro iilka la dhigaa la sheegi sajaayadiya wixii la mid a inaanay mamnuuc ahayn oo waxaan kafan tahayn iilka uu la geli kara meydka can ibni cabaasin qaala wuxuu uhi jucila waxa la yeelay taxta rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkiisa rasuulka hoostiisa xiina dufina markii la aasay ama la doonay in la aaso qadiifatun xamraa maro cas marka qadiifadu waa kisaa waa buste marna la hillaabto buraaxadan la hillaabtoo kale ee dhaxanta laga huwado marna la iska goglado sida sijaayadda mowlaahu nin markaa shaqraan iyo ashqar midu adugu magacii nin saasoo kale mawlihiisii magaciisu ahaa uu nabigu xoreeyey calayhi salaatu wasalaam baa hoosta u geliyey waxaan doonay buu ihi cid ka dambaysa inaanay xidhanin rasuulka sala allahu calayhi wasalam riwaayadaasina way ansaxday muslim baa wariyey markaa kafantii waa halkeedii laakiin tanna wuu usii dhigay kolkaasaa lagu jiifiyey maxay tilmaamaysaa taasi inay bannaantahay wax kale in lala gelin karo oo markaa meydka raaca dhib aanay lahayn waxyaabaha jaa-iskee bannaan sharcan iyo wixii aan bannaanaynba axaadiidta saxiixa ay ku kala sheegaysaa oad ka fahmaysa aqoon weeye waxaana habboon wax waloo kugu cusubba notebook intaad sidatay inaad ku qorto sida habbooni waa sidaa waayo qofku markuu kaco wuu ilaawaya laakiin madkara inuu qofku samaysto oo wixii uu maqli jiray axaadiidta markuu dhagaysanaya waa litawkiid tikraarkiisu tawkiid buu faa'iidaynaya shay waloo kugu cusubna inaad calaamadiso waxaa laga yaabaa shan boqol oo faa'iide markuu kitaabku dhammaado hore aanad u aqoon inay aad ku samayso dibu noqosho oo muraajaco kuu noqon karto waa asaaliibta lagu xafido wixii aanad hore u hayn ama aad ilowday asaacaat alatii nuhiya can can iqbaali ilmowta fiihin waa saacadaha la diiday dadka dhintay in la aaso wakhtiyada karaahadaah ee la diiday dadka dhintay in la aaso asaacaatu weeye allatii saacadahaasoo nuhiya la diiday can ama la mamnuucay can iqbaari ilmowta dadka dhintay duugidooda ama xabaalidooda fiihinna saacadaha dhexdooda saacadii la yidhi yaan la aasin qofka dhintay waa saacadii la yidhi salaad la curinayo yaan la tukanin marka culimada qaarkood waxay leeyihin waxa la diiday waa ku tukashada meydka laakiin axaadiidda markaad eegta waxay ku cad yihiin inaan la aasinna oo saacadaha waxaa la aasi karaa uun dee xaalat adaruura xaalad iska adag laakiin haddii ay nafis tahy waa laga yar duwi waqti dheerba maaha can cuqbata bni caamir aljuhani qaala wuxuu ihi alaaثu saacaati saddex wakti kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yanhaanaa mid noo diida an nusalliya fiihin inaanu tukanno saacadaha ha tukanina buu odhan jiray aw an naqbura fiihinna mowtaana ama aanu xabaalno kuwa yaga dhinta hana tukanina salaa hana xabaalina dadkiina dhinta goorma xiina tadlucu shams markay qoraacdu soo baxdo baasiqatan iyadoo bidh soo tidhi xataa tartafica jeeray nin joogii ama waran joogii kor noqoto adigu xoogaa dhowr mitir wa xiina yaquumu markuu istaaga qaa'imu dahiira duhurka ka istaaga ah oo harhka ah ilaa harhku mar wuu sii socdaa marna wuu soo socdaa marka uu gondaha ku ururo wuu istaagay sidii wax istaagoo kaleu ka dhigan yahi dhankaana kama muuqdo dhankaana kama muuqdo marka dahiirada oo duhurka ah waxa qaa'imka ah istaagaya waa harhka socodkii sidii uu daayay oo kaley ka dhigantay isagoo socdaa haddana markuu ku ururo gunta wax taaganoo kale u ka dhigan yihi wakhtigaasina waa diiday wakhtiga labaad weeye xataa tazuula ashamsu jeeray qoraxdu baydho shan daqiiqu ku baydhi karaaba wakhtiga saddexaadna waxiina goortii weeye tadayafu ay tamiilu ay leexanayso ashamsu qoraxdu lilquruub dayaf xiina tadayafu ashamsu lilquruub markay qoraxdu u leexato dhicidda markay liiqa dhigto ay sii gelayso soo bixidda sii gelidda iyo bartanka saddexdaa salaadna lama bilaabo tu la qalaynayo lasoo sheegiye xabaal qofka la gelinayana waa loo kaadin janaasada marka la gaadhsiiyo wakhtigaa ay ku beeganto waa la yar dhigan doonaa tobankaa daqiiqo can jaabirin qaala wuxuu uhi khadaba rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu akhriyay khudbad fadakara wuxuu xusuustay rajulan min asxaabihi nin asxaabtiisa ka midahoo maata dhintay ama fadakara wuxuu sheegay rajulan min asxaabihi maata nin asxaabtiisii ka midoo dhintay faqubira leylan habeennimo la xabaalay wa kufina fii kafanin kafan baana la geliyey kafanta oo hayri daa'il ay hayri xasan aan wanaagsanayn degdegii iyo madowgii habeenkii baa la isu raaciyayoo kafanaan tiisii munaasibka ahayd ahayn baa la geliyey hayri daa'il aan faa'iide lahayn laa daa'ila taxtahu haddii lagula shayga laa faa'idata fiihi weeye marka hayra daa'il hayri daa'il aan fiicnayn unbaa lagu fasiraya fazajara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuu diiday zajrigu waa guulguulka ama huruufka wuu diiday an yuqbara insaanu qof in la xabaalo leylan habeen ilaa an yudara ilaa dalik arrintaa in dadka loo dhibgeliyo mooyaane dhib darar iyo dhibaato oo dee kadeed iyo kalif inuu yimaado mooyaane sidaasiibaa markaa xadiidkaasina uu sheegayoo waxa markaa waa laga wanaagsan yahay unbaa la odhan waayo nebiga laftiisu calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo aragnay iyada oo xagga dambena waaba laga yaaba inuu kusoo celiye gabadhii la aasay markii la aasay habeennimo muu ku canaanona muu odhan maxaa xalay u aasteen laakiin wuxuu ku canuuntun maxaa iisoo ogeysiin weydeen waa arrin faa'iidadiisa leh marka taa waxaa laga faa'iidayaa in laga wanaagsan yahay midda kale salafuna asaalix dad badan baa habeenimadii la aasay sida abubakar habeen baa la aasay cuhmaan sidoo kale faadimatu rasuul faadima bintu rasuul habeennimo caaisha zawju nabiyi sala allahu calayhi wasalam dadkaasoo dhan habeennimo ayaa la aasay marka idiraarkan iyo baahida imanaysa waa lilxaaja walidaruura baahi timaada iyo daruura way sii kala culus yihiin haddii lagu dhaa waxaasi waa xaaja daruurada ka sii culus waxaa dhici karta in la ishaleeli waayo waxaa dhici karta in xanuun jiro waxaa dhici kara in cuduradu badan yihin waxaa dhici kara in kulayl badani jiro oo aan suuragal ahayn dee marka arbiciinkii khamsiinku dhacayo dee in maalinkii qofka la aaso way adagtayba marka haddii duruufu timaada waa halkeeda labada jeerba waa la aasi karaa waxase fiicanuun maalinkii dafnu ljamaacati fi lqabri lwaaxid koox qabri keliya lagu aaso waynu dareerinu xadiidkii unbuu soo celcelinaya can hishaam ibni caamirin qaala wuxuu uhi lamaa kaana yowmu uxudin asaaba annaasa jahdun shadiid dhibaato daran baa ku dhacday faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi dadkii ragna dhintay ragna dhaawacay ixfiruu waawsicuu wadfinuu litnayni waahalaaata fii qabr faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah faman nuqadim qaala qadimuu akharahum qur'aanan can hishaam ibni caamirin qaala ishtadda aljiraaxu yowma uxud dhaawiciibaa adkaaday dhimasho soo dhaafoo dhaawiciibaa adkaaday uxud fashukiya daalika arrintaa waxaa looga cawday ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam faqaal isaguna wuxuu ku jawaabay dadka intuu nafi siiyey ixfiruu wa awsicuu wa axsinuu wadfinuu xabaasha qoda waasiciya wanaajiya ku aasa qabriga keliya alinayn wathalaata waqadimuu akharahum qur'aana can hishaam ibni caamir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala ixfiruu waaxsinuu wadfinuu lithnayni والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا باب من يقدم يا إلك لغو هرمرين يا هدي دور لغو وضع آسيو marka cuduradu bataan marka maal xoogii qodi lahaa xabaasha la waayo ama weelkii wax lagu qodi lahaa alaabtii la waayo ama la degdegaya ama dagaal lagu jiro duruufta adag markay timaado ragguna waa meel dumarkuna waa meel can hishaam ibni caamir qaala qutila abii yowma uxud isaga waa tii la dhaawacay aabbahay caamirna uxud baa la diluu shahiiday buuri fakaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi ixfiruu wa awsicuu wa axsinuu waadfinuu litnayni waathalaatata fi lqabri waqadimuu akharahum qur'aanan fakaana abii aabbahay wuxuu ahaa buuri waa caamir ibnu umaya inuu ahaa baan filaya akharahum qur'aanan ninka ugu qur'aan badan buu ahaa la qadimay fakaana abii haalita halaaati wa kaana akharahum qur'aanan saddex buu saddexaynayo labaa kula aasnaa ninka ugu qur'aan badanna wuu ahaa faqudima marka taariikhdaa saa u helinaysa shahaadada waxa uu ahaa qaari shahiiday ayuu ahaa fadligaasuu lahaa ikhraaju lmayit min alaxdi bacda an yudaca fiih qofkii oo qabrigii laga soo saaro intii la dhigay kadib ase aan la duugin aan la daboolin way kala duwan yihiinoo qofkii oo iilka un la geliyay iyo xabaasha iyo qofkii oo xabaashiisii lagu rogo ciidda labadaa jeerka soo saaristeeda ayaa halkanna lagu sheegi doonaa shareecaddu waxay ka qabto qofkii kol haddii hoygiisii asalka ahaa lagu xareeyey intaan xabaasha laga lagu rogin ciidda ma laga soo saari karaa xadiidkaa ka jawaabay markiise la dhammaystirayba ma laga soo qodi karaa labada arrimood baynu arkay can jaabirin qaala wuxu uhi ina nabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay amara wuxuu faray bicabdillaahi ibni ubay gaalkii xumaaye munaafiq ahaa magacaa la odhan jiray can jaabirin qaala ata nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu u yimid cabdallaahi ibna ubay kaasuu u yimi janaasadiisi aljanaaza xaqu bacdamaa udkila fii qabri intii xabaashiisa la geliyey ayuu u yimi fa amara bihi waa la soo saaray faurija fa amara bihi soo saara buu fa ukhrija bihi waa la soo saaray fa wadacahu calaa rukbatayhi labadiisa jilib buu saaray riwaayadda soo socotaa sheegi doonta waxa uu saaray inuu ahaa madaxiisa intuu ag fadhiistay ayuu madaxiisii jilbihiisa saaray nebigu kan meydka a dhakadiisii buu soo qaado jil jilbihiisa shariifkaa buu saaray wa nafatha calayhi wuxuu ku tufay min riiqihi candhuuftiisiina uu ku tufay wa albasahu qamiisa qamiiskiisiina wuu u geliyey intaasuu isugu daray wuu ku tukadayna way soo socota inankiisii iyo ummaddaba wuxuu leeyay war anigu waxba kalama hadhin hadduu ilaahay sii daynayo iyo hadduu qabsanayo anigu waxaan kala hadhay maj ma jira ogaada can jaabirin qaala wuxuu idhi ina anabiya amara bicabdilaahi bni ubayin faakhrajahu min qabrihi wuxuu markaa ka soo saaray xabaashi oo weli aan lagu rogin fa wadaca ra- macnaa uu ka yaro dib dhacay inuu soo gaadhana wuu doonayey intii ka hor bay geliyeen markuu yimina soo saara buu idhi aan yar farsameeye fa wadaca ra'sahu madaxiisuu saaray calaa rukbatay labadiisa jilib jilbihiisii shariifka ahaa buu dul saaray fa nafasa fiihi min riiqi markaasuu candhuuftiisiina ku tufay hadday naar ka celinayso wa albasahu qamiisahu fatafala marka horena maxay ahayd wanafatha waa isku macno wanafatha iyo fatafala fiihi min riiqi bacda riiq candhuuftiibuu ku tufay qaarku wa albasahu qamiisa jaabirna wuxuu raaciyey qaala jaabirun baa wuxuuhi wasallaa calayhi wuu ku tukaday markii dambe dee waa kii ilahay u diiday ha u dhowaanin gaal uraya macnaa gaal ha u dhowaanin weeye walaa tusalli calaa axadin minhum aata abada intiina waxba kamay tarina dee sidii baa lagu naaray can marka halkaa waxaa laga fahmayaa xabaasha markii la geliyey qofka intii aan la duugin ama ciidda lagu laabin waa laga soo saari karaya taas jawaabteedii waad heshay maadaamuu nebigu ka soo saaray calayhi salaatu wasalaam la odhan maayo hore kol haddii giilka la geliyey yaan la soo saarin sababta loo soo saarayana waa sabab sharciyahuun baabu ikhraaji ilmayit waa meydkii oo laga soo saaro min alqabri xabaasha ama laga soo qodo ama laga xawilo oo meel kale loo xawilo bacda an yudfana fiihi intii lagu aasay kadib intii la dhammaystiray xabaasha ama ha cusboonaato ama muddo kadib ha ahaato oo la soo saaro waaya can jaabirin qaala wuxu uhi jaabir ibni cabdillaahi ibni camr ibni xaraam alansaari dufina waa la aasay maca abi aabbahay waxa lagula aasay fi lqabri xabaasha rajulu nin dufina maca abi aabbahay waxa lagula aasay rajulun fi lqabri ninbaa xabaasha lagula aasay naaib faacilku waa rajul ninbaa aabbahay xabaasha lala geliyo labay ahaayeen waa maalintii uxud falam yatib qalbi qalbigaygii muu wanaajisanin oo u karaahiyaystay arrinta ah xataa akhrajtuhu jeeroon soo saaroon soo qoday wa dafantuhu waan aasay calaa xida keligii waxdahu wey isagoo gooniya ayaan meel gooniya ku aasay marka waa masale khilaafiya culimmadu ay aada uga doodeen qofku intii la xabaalay kadib ma la soo qodi karaa ha masaladaa waa ka murmeen saddex qowl ayaa markaynu soo uruurina maraajicdu waxyaaba ay qorqorayaan aynu ku soo uruurin karaynaa qola waxay idhaahdeen maya lama soo saari karayo qolana waxay idhahdeen waa la soo saari karaya qowlna waa ka dhexe qolyaha markaas yidhi lama soo saari karayo waxa ay daliishanayaanay leeyihin dee qofkan inta waa milkiye booskan isaga ah mar hadduu milkiye khalaas way ugu dhantay waa booskiisii aakhiro ama ha dhammaada ama yuu dhammaan halkaasay ugu dhantay waxaa laga saari dee kol hadduu meesha aan cidi uga horreynin wey qolyaha qaarkoodna way soo saari karaabay leeyihin xadiidkan bay daliishanayaan iyo aahaartii salafka qaarkood waxaase dhexdhexaad ama laa qowlka odhanaya marka arrimo jiraan asbaabi waa la soo saari karaa sababtaasoo ka imanaysa qofka xigtada ah ama meydka ama maslaxadda caamka ah saddexdaa arrimood hadday jiraan maslaxad dadka xigtadiisii hadday meesha taallo waa la soo qodi karaa oo maalan sidan jaabir oo kale weeye wax kale ma jiraane damiirkaygunbaa odaygiioo meel cid kula aasan xamili waaye buu war dhulkii ilaahay waa badan yahay odayga ninka meesha kula duugan ilaan duruuf baa maalintii idinka liftay maad ka soo saartay taasuu markaa isku qanciyo waxa weeye cillada wuxuu ka dhigay falam yadib qalbi qalbigaygaan dhiib noqonin oo karaahiyaystay marka si qalbigaygu u nafiso baan meel gooniya ugeeyey taasi baa markaa waa xigtada maaragtay sabab la xidhiidha ama xoolaaba kaga dhacayba oo qofkan isagaa markii la aasayey ayaa adduun aan laga samri karayn baa meeshii iilkii galay dabeedna waa lasoo qoday oo waa laga soo saari doonaa xaaladahaas oo kale meydka laftiisa haddii maslaxadiisu ay ku jirtana waa sidoo kale oo maalan waxaa la aasay iyada oo aan la maydhin ama aan kafanba lagu xidhinba haddii aan lagu tukanin dee xabaasha dusheedaa lagu tukanaya ee haddaan kafan lagu xidhin ama aan la maydhin intoo lasoo saaraa la maydhayo kafan lagu xidhi taasina waa ama maslaxadda meydka weeye oo daad baa soo saarayba sida riwaayooyinka qaarkood ay tilmaamayaan xabaashan jaabir aabihii in daad jiidhay muddo kadib lix bilooda ayuu markaa soo saaray weliba ninka meesha kula aasanna nebigu wuu dooray calayhi salaatu wasalaam mujaahidkii weyne camrubnu jamuux la odhan jiray oo adeer uu u ahaa cabdilaahi bnu xaraam kan jaabir aabihii baaba adeer u ahaa cabdilaahi walaashiina wuu qabay oo seedina way ahaayeen laba aada u saaxiiba bay ahaayeen markaa nebigu wuxuu hi war sidii ay ifka u wada socdeen aakhirana la gahaysu galeene labadoodaan isu dooray ninkii wuu dooray buu kasoo ag qodaya markaa maslaxadda meesha ku jirta waxay ahayd bay leeyihiin daad baa jiidho sidaasuu lix bilood kadib uga soo saaro waa kii lahaa waxba iskama bedelin jirhkiisii dhinacaasun baan in yar ku arkay oo tima ah oo ka yara daatay waa sidoo kale waxaa ahaa dalxatu bnu cubaydillaah raggii waaweynaha jilada ahaa ka mid ahaa tobankii jannada loogu bashaareeyey inantiisi caaishaa manaam ku aragtayoo wuxuu aabba qabriga iga tali qabrigaygu meel wuxuu ku yaalaa dumaysa oo burciida iyaduna way soo saartay inantiisii caaisha meel gooni ayay ku aastay iyadoo waxay tidhi xanuudkii uu ka soo urayeen waxba iska bedelin sidii maalintii lagu aasay uu yahay muddo dheer kadib baah soddon sano iyo mooye taqriiban waxay ku sheegaan muarikiintu marka arrimahaasina waa maslaxadda meydka maslaxadda muslimiinta laftigeeda loo soo saari karaayo haddii meydku uu noqdo mid burburay oo ciid uu ay cunto dee wax laga iminka laga tixraacaaba aanay jirin markaana xabaashii waxa lagu aasi karaa bay leeyihiin cid kalea lagu aasi karaa siyaabo kale wadooyin baa laga dhigan karaa qaarkood masaajidaa laga dhisan karaa waa la dhisi karaa halkaasay mariyeen laakiin shardigay ku xidhayaan wey waa jumhuur ulfuqahaa oo afarta madhabna taqriiban ay ku dhodhow yihiin waa inuu qofku ramiim noqday amaa haddii wax ka baaqi yihiin qofkaa waa loo daynayaa meesha oo lagama soo saarayo marka uu baaba-o uun markaasaa xabaashii wax kale laga dhigi karaa oo dowladdu wixii ay u garatay ka dhigi markaa maxaa lagu garanayaa inuu baaba-ayo in kale qolyaha qaarkood waxay leeyihin dhakhaatiirta iyo dadka ahlul khibraha ah ee aqoonta dhulka u leh dhulka qabow ka kolol ka wax cuna ayaa la weydiin doonaa qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin maya taasi naguma filee ha la soo taabto oo meeshii ha la qodo oo ha la istul taaga in lafii wax joogaan iyo in kale marka haddii lafii wax joogaan halkaasaa loo daynayaa kol haddaana isaga dantiisa ahayn hadday dantiisa tahi waa laga saarayo meelo kalea la geyn doona waxaa kaloo laga saari karaa dee meel muslimiinta meel qof leeya haddii lagu aaso ama iskuol baa lagu aasay ama marka horeba dad xiirayo xayraana ayaa aasay oo iska tuuraya meydkoo dariiq dadku marayaabay ku aasay dee dariiqaa uga horreeyo iskuolkaa uga horreeyo masaajidkaa uga horreeyo jagada ninbaa uga horreeyey markaana qasab bay noqonaysaa intoo la saara in la geeyo meelaha marka taliidataa waxa weeyaan hagaagsanayn tan iminka baloor ma yahay aynu idhaahno baloor ma yahay war meeshani boos ma tahay ama u cidi ha ku aasnaata ama yay ku aasnaanin iyadoon cidiba ka qodin waxna la eeginba intoo dhagaxa un la iska masaxo daara laga jeexayo taxaaraantii waa taa waayo rasuulku wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam kasru cadmu lmeyti lmu'min ka kasrihi xayan calaa macna alxadiid qofka mu'minka ahee dhintay laftiisa oo la jabiyaa waxay la mid tahay isagoo oo nooloo lafihiisa la jabiyey oo kale siday kuula dhib badantahy xaaraan u tahay kabiiro u tahay qof nooloo mu'minoo halkaa jooga oon dhib geysan inaad lafihiisa jajabiso intood faash qaadato sidaasoo kale unbaa qolfoofkan meesha ku jirana ay xaaraan u tahay waxa iyadu taa ka duwan muslimiinta baynu ka hadlayna gaalada gaalada waa la saari karaa xabaalahooda meelahaasaa la iska geyn karaa waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaynu ogsoonnahay dee masaajidkiisan shariifka ee nabowiga iyo madiine halku ka dhisan yahayba qubuurtii mushrikiinta laga saaray timir geeda timireedna waa laga jaray masaajidkaasaaba laga bineeyey markaynu soo uruurino qowlkaa dhexdhexaadka ah ayaa ugu fiican ee shuruudaha iyo quyuudaha iyo masaalixda eegaya sidaasi weeye aan ka gudubnay asalaatu cala alqabr qabrigii oo lagu dul tukado can yaziid bni haabit annahum iyagu asxaabtu kharajuu way baxeen maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkay raaceen daata yowmin maalin maalmaha ka mida fa ra'aa qabran jadiidan xabaal cusub buu arkay faqaala wuxuu uhi maa haadaa ilaan dhulkao dhan buu qaybsan yahay daaraha guryaha xaafadaha xabaalaha waxoo dhan uu qaybsan yahay nebigu maa haadaa qabrigani muxuu ahaa cusubi qaaluu waxay dhahen haadii fulaanatu waa gabadhii heblaayo mowlaatu bani fulaan reer bani fulaan ti ay xoreeyeen wey mowlaha addoonna waa la idhaa mid la xoreeyna waa lagu sheegaa fa carafahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam gabadhii rasuulkuu gartayba dadkiisuu kala yaqaana maatat duhran duhur bay dhimatay wa anta naa'imun qaa'il adiguna waad hurudda oo waad qayluushatay naa'im waad hurudda naa'im baad idmi hurudda qaa'ilun qayluulaad hurudda waa hurdada duhurka seexashada falam nuxiba maanaan jeclaysanin an nuuqidaka bihaa inaannu daraaddeed kuu soo toosinana lamay fiicnaanin maanaan jeclaan mara iska hurda baanu waynu ku filannay annagaa isqancinay bay dhah faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuu istaagay wasafa annaasa khalfah dadkiina gadaashiisu safo wuxuuhi isku aada safka inoo hagaajiya wa kabara calayha arbacan afar takbiirood buu kibaartoo dee salaatuljanaaza buu ku tukaday uma qaala wuxuu idhi laa yamuutu fiikum meyit ma dhimanayo mid dhintay dhexdiinna maa dumtu intaan joogo bayna adhurikum dhexdiinna inta aan nool ahayn idindhex joogo qof dhintaa ma jiro ilaa hadduu dhinto aadantumuunii bihi isoo ogeysiiya isoo ogeysiiya fa inna salaatii lahu ku tukashadan qofkaa ku tukanayaaba raxma naxariis u ah war salaadaydu tiila la mid maahee qofka ha ka duudsiina salaada ha dhaafinina weey qof kasta aan uga faa'iideeya jaaniska salaada nebi maxamed iyo ducadiisu wasalli calayhim inna salaataka sakanun lahum waa ku tukasho iyo ducada markii sakadana u ducee baa la yidhi iminkana wuu ku tukanayaa naxariis bay u tahay fursadda uga faa'iiday saasuu nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam marka aladii huwa aljanaaza alatii hiya qaa'iba fi lbalad laazim yusallaa cala alqabr qabrigaa lala dul tegaya haddii lagu tukaday iyo haddii aan lagu tukan labada jeerba qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin marka aan qabriga lagu soo tukanaya de waa marka aan lagu tukanin rasuulku wuxuu ugu dul tukanayay dee salaadiisu nooc gaaray ahayd salaadiisu dheeraad bay lahayd a'immada qaarkoodna waxay leeyihiin ama ha lagu tukado ama yaan lagu tukanine marka aan lagu tukan waa lala dul tegi haa laakiin xataa janaasadii lagu tukaday laftigeeda markuu qofku tago xabaashuu soo siyaarto wuu ku tukan karaa tanaynu u daliishanaynaa bay leeyihin can sulaymaan ashaybaani can ashacbiy imaamkii weynaa akhbaranii waxa ii warramay buui man qof mara maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka la soo maray waa qof asxaabtii ka mid ahoo rasuulka la socdoo soo maray calaa qabrin muntabid xabaal buu soo maray durugsan alqur'aanu qaamuusu man laa qaamuusa lahu baa laydha qur-aanku wuxuu qaamuusu yahay qofkan qaamuusaysan hadduu qofku xaafid yahay wuu soo qaban karaya aayadda u fasiraysa halkaa aayad qur-aana macnahaasoo kale sheegaysa halkay ahayd ya id intabadat bihi makaanan sharqiya waa maryam ayaa ilaahay wuxuu ihi nimankii gaaleedee dacaadeynayay ka durugtayoo id intabadat markii ay durugtay marka calaa qabrin muntabid qabri durugsan meel halkaas fa amahu markaasuu imaamu noqday wasafa khalfahu xaggiisa dambena wuu safay qultu waxaan ku idhi buu idhi sulaymaan ashaybaani oo shacbi ka warinayaa su-aalo wuxuu idhi man huwa kumuu ahaa ya abaa camri abuu camrow waa kunyadii shacbi war abuu camar kumuu ahaa ninka asxaabiga ah xadiidka kuu sheegay nebiga la socday qaala wuxuu ihi ibnu cabbaas waxba yaan kaa qarina waa ibnu cabbaas riwaayada dambaana sheegi can sulaymaan ashaybaani can ishacbiyi akhbaranii man ra'aa annabiya sala allahu calayhi wasalam waa qof nebiga arko asxaabta ka mida mara isagoo nebigu soo maray biqabrin muntabid xabaal durugsan fasallaa calayhi wuu ku tukaday wasafa asxaabu khalfa qiila waxaa lagu yihi shacbi man xadaaka yaa ku warramay xadiidka qaala ibnu cabaas can jaabirin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam mara calaa qabri mra'a xabaal buu soo maray ruux dumara lagu aasay bacdamaa dufinat intii la aasay kadib saxiixun bimaa qablah kolkaasuu ku tukaday marka masaladaana jawaabteeda waa hadashay hala yaabin qofka ku tukada ehelkiisii uu ka maqnaa oo salaadiisii aanu soo gaadhin oo hortiila aasay hadduu ku tukado dhib ma leh alrukuubu bacda alfaraaqi min aljanaasa gaadiid baa la fuuri karaa intii janaasada laga soo faaruqay kadib marka hore la imanayana waa lasoo fuuli karaa waana la lugayn karaa can jaabir bni samurata qaala wuxuu uhi kharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waa baxay calaa janaasati abidaxda asxaabigii kunyadiisu ay taa ahayd ee caanka ahaa ee sadaqada badnaa ayaa uu janaasadiisii raacay falamaa rajaca markuu nebigu soo noqdee xabaashii laga soo dareeray utiya bifaras waxaa loo keenay faras faraskaasoo mucrawraa cadaysimo ah ama leedda ah waa faras kooraysan iyo faras leedda ah oo aanu wax kooraahay saaraynoo cadaysimo ah faraska leedaa la yidhaahdaa awrkana cadaysimo fa rakiba wuu dul baxay oo uu fuulay wa mashaynaa macahu anaguna hareerihiisaanu soconnay markaa xariif buu ku ahaa gaadiidka iyo fardaha fuulkooda nebigu calayhi salaatu wasalaam nin faraska yaqaanuunbaa isagoon kooraysnayn si wanaagsan u fuuli karaa maxalushaahidku waxa weeyaan markuu ka soo noqonayay janaasada gaadiidkaasuu soo fuulay dadka lugaynaya iyo dadka gaadiidka fushana janaasada raacayana halka ay kala soconayaan horeynu soo marnay maxay ahayd kuwa lugaynaya xaggay soconayeen dhan walba qofka gaadiidka fuushanna waraa aljanaasa janaasada xaggeeda dambe ziyaadatu cala alqabr in qabrigii la tuuli kara ciiddiisiiyo in kale ama aziyaadatu cala alqabri qabrigii in ciiddiisa la tuulo maa xukmuha sharcan xukumkeedu waa maxay hadduu mubtada noqdo khabarkiisii weeye can jaabirin qaala wuxuu uhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu diiday an yubna cala alqabri xabaasha in la dhiso koow aw yusaada calayhi ama ciid badan lagu tuulo aw yujasasa ama la nuuradeeyo aw yuktaba calayhi ama wax lagu qoro intaasiba waa mamnuuc markaa yubna cala alqabr dee binaa waa la yaqaa waa dhagax dhoobo leban sibidh wixii dhisme la odhan jiray lagama dhisayo haddii daadiya waxaa looga baqayo lowr ciida lowr dhagaxaa lagu rogi dhagaxaa joojiya iliiladaha iyo waxaa loo yaqaano ciidaba dhagaxaa joojiya markaa dhagax baa lagu xidhi meelaha biyuu kaga soo furan yihin tajsiiskuna waa nuuradii in wax lagu qorana af carabi iyo af soomaaliya iyo nambare iyo waxay doonaysaa haatee taana waa la joojiyey khalaas xabaalaheennana ka sheekee ninba ninka uu ka dhisme badan yahay uu ka nuurad badan yahay uu ka sibirh badan yahay uu ka qoraal badan yahay ayaa ama uu ka welisan yahay ama uu ka madaxsan yahay meeshani meel la ysugu faano maaha meeshan nebigu wuxuu yihi fainahum qad afdaw ilaa maa camiluu calaa macna alxadiid qof waliba wixii uu qadimay u teg oo ilku ugu tegay maxaad ka wadwadi alla waxaad ka wadwadaa ma jiro marka waxaasoo xabaalah ee la dhisayo xukunkeedana waynu arki doonaa xabaasha la dhisay maxaa laga yeelayaa albinaau cala alqabr qabriga dushiisa oo la dhiso shareecadeennu maxay ka qabtaa nebigii lagu daynayay muxuu ka yidhi can jaabirin qaala wuxuu uhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu xaaraantinimeeyey can tajsiisi alqubuur xabaalaha in la dhiso in la in la nuuradeeyo aw yub dee rinjigiina waa qayb nuuradii weeye ayuu raacaya subqi baa laisku idhaa aw yubna calayha ama la dhiso aw yajlisa calayha axad ama qofuu ku fadhiisto yaqcuda iyo yajlis mintuba waa soo arooreen markaa waa ku fadhiisiga laftiisi ihaanaa ku jirta lama ogola imaam maalik buu habaan filaya mid baa ku fasiray yajlisa calayha inuu ku dul saxaroodo laakiin waa baciid taas tafsiirka noocaas tafsiirka waadixa ahi waxa weeye ku cad ku fadhiisiga kaasaana kasii xeel dheer kol haddii laguu diido inaad ku dul fadhiisato ama ku kadoloobsato dee inaad ku dul saxaroto ama ku kaadidana hadalkeeda badda ama wax ka dhisato تجسيس القبور ينوى الدين عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور انت أصول لم يمر كاساسي حسين أدو قفك دون ينو علامة ديو علامة دان انت نهين بو استعمالي كرا أصحابي عثمان ابن مضعون نبي عليه الصلاة والسلام حقه أي, أي رضاعة أما الناس بيوضة شقيبان ومالين أهين waxa uu ka mid ahaa dee dadkii ka ag dhawaayay iyo ahlu beydkiisii ama qaraabadii markuu aasay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi war bal aan calaamadsado qabriga walaalkay ebelow dhagaxaa ii soo qaad aan calaamad uga dhige ninkii uu dhagaxa u dirayba hinjinba kari waayeba dhagax buuran busha u tilmaamayo kolkaasuu intuu dhagaxii nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam wadaad curuufa mu ahayne shaksi qawiya buu aaye oo uu faytay gacmaha ninkii wuxuu leeyahy gacmihiisiioo si iftiimayaan arkaya ayuu soo hinjiyey dhagaxii dabeetana xabaashiibuu dul dhigay isagoo odhanaya calaamad buu igu noqonaya markaa qofku geed yara uu ka beero dhagaxaanuu ku sameeyo dacar iyo wixii la mida irgin waxyaaba noocaasa buu qofku ka samayn karaa meesha laakiin dhismayaasha noocana had iyo jeer waxaan ka madhnayn tookh iyo faan waa wixii adduunyadii lagaga yimi adduunyadiina ilaa aakhira ku daba socota maaha gaalada waxay qofku markuu dhinto dhaqamaday leeyihin bay ka mid tahay inay suud u geliyaan oo ay gabadha usii xamuuradeeyaan oo dahab iyo lacag wixii uu lahaa jeebka ugu ridaan oo ay yidhaahdaan halkiisa ha ku masruufsado ilaa aakhira hawla aan babax nooc waaliya wey badownimadu faramadhnaana waa ilaadiyo faqri marka halkaa wixii ula tegaya camalkiisa faanfaankan iyo waxaasi way hadheen halkaasay ku hadheen marka magaciisa iyo taariikhda uu dhintay xataa lagu qori maayo waayo kitaabadani waa caam weeye magaciisa iyo taariikhda uu dhintay meel kale ku qoro buwaagtaadii ku qoro iyo dawaawiinta ya ha xusuustan dee qofku hebel hebel dhaydkaasuu dhintay waxaa lagu dul qorqoro maya dee xadiidkii baynu haynaaba nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam aw yuktaba calayhi in wax lagu qoro waa la diiday laakiin dee waxeenoo dham waa iska xoog iyo xiniinun xoog baa lagu wada marinaya waxalba waxaad moodaa in ilaahay xoog wax lagu jirsiinayo waar waxaan diintu maxay ka tidhi ka si saxa ugu sheega waa bal naga joog bidci baa tahay aw hebelba waa tii la dhisay lagu qoray taswiyat lqubuur idaa ruficat xabaalihii oo la isku simo kolka la dhiso kolka kor loo qaado waa la isku waa la isku simi doonaa yaa isku simaya dee mas-uuliyiinta ummadda iyo madaxdooda ayaa isku simaya ciddii fulin leh muslimiinta madaxdooda fulinta le dadkii intay u sheegaan xukunka caamka ah oy ku wacyigeliyaan ayaa la odhanayaa saasay shareecaddu qabtaa markaa xabaalihii la dhisay waynu ka qaadaynaa kofarka iyo daboolka la socda laakiin hadduu mid iska lugaynayo goonihii oo markaa aan isagu awood lahayn uu dumiyo dee ama isagaa la dilayaa ama midtii ka weyn baa laga dul dhisayaa marka wixii waxa muhiima aada samaysee mun kale la suuliyaa inuu halkaa ku hadhayaa muhiima hadduu ka sii daraya iska daadee wuu ka sii darayaa soo maa haddaad imanka jalsis ku xidhay in yariba meel marto ood laakiin dhuumato dee mid ka weyn bay saarayaan haddana waaba laga yaaba inay qaar caabudaan bay yidhahdaan dee xoog iyo xiniinta aynu sheegayno dee xoog baanu ku wadaynaa annaguna marka inuu hirgalaa muhiima sida dee xadiidkan soo socda kuu sheegayo can humaamata bni shufay qaala wuxu uhi kunnaa waxaanu ahayn maca fadaalata bni cubayd biardi ruum romanka dhulkoodaanu joognay fatwufiya macnaa reer ruom waa waqooyigii fatwufiya saaxibun lanaa nin asxaabi aanu lahayn baa dhintoo la oofsaday fa amara fadaalatu biqabri fadaala qabrigiisii amar buu ku bixiyey fa suwiya waa la simay uma qaala wuxu uhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan fara ayaan maqlay ya'muru isagoo faraya bitaswiyatihaa xabaasha in la simo in la simo marka simidaasi maxay noqonaysaa bay culimmadu leeyihiin qaar waxay leeyihiin dee dhulkaaba lala simi doonaa laakiin sida raajixa waxa weeye dhulkiina waa lala simayaa waana in la gartaa dee inay xabaaltay ilaa haddii kale waa lagu dul fadhiisano waxbaa laga dul dhisan maxaa lagu garanayaa markaa dhagaxaanta waxa loo yaqaano dhagaxu wax sahlan maaha boqolaal sanay dhagaxaantaas dhagaxaanta aynu ku wareejino soomaadare xabaalaha waxyaabaha ilaaliyay ka midta dhagaxaanta culculuse la saaraya lagu wareejinaya xabaasha iyadoo dhulka la siman unbaa dhagaxaantaasunbaa si fiican loo saaraya ciiddii lagu rogayna way u haynaysaa daadkiina way ka ilaalinaysaa calaamadna way u tahay marka halkaa horena waa tooni soo maraynayoo aw yusaada calayhi qabrigii la siyaadiyo ziyaada oo ciiddiisii mid aan ahayn dusha intoo laga saaro dhoor weyn tasdiix iyo tasniim baa laydhaha tasdiixuna waa iyadoo sidii qof jiifasaa loo kala bixiyo tasniimkuna waa iyadoo wareeg loo sameeyo kurus weyn laga taago oo dee nus mitir iyo mitir iyo kor loo taago markaa taaka qadarkeed bay idhaahdaan dhagaxaan noqonaya waa in hanaynu ka dhigno runtii oo innaga laftigeennu xabaasha caadiga aada looma tuulo markaa intaa yare xoogaaga ah ee hal fuudh meelaha ama taaka qadarkeedun in la isku simo dhagaxaan la saaro weeye taswiyatlqubuur qabriguna loo garto waxaa la simi karaa bay leeyihiin oo la qarin karaa haddii waddan gaalaad la joogo oo laga baqayo qofka muslimkaa intay soo saaraan inay ku ciyaaraan taasoo kale ha can abilhayaaj waxaa laga warinayaa kutubta xadiidkan oo quru ku leeyay ninkaas sida magaciisaasiba kugu cusub yaad arkaysa qaala wuxuu uhi qaala caliyun radia allaahu canhu cali bnu abi daalib baa igu yidhi oo madaxa alaa abcahu ka war miyaanan ku dirayn waan ku dirayaae calaa maa bacanii calayhi wixii uu igu diray isaga rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam shayguu nebi maxamed igu diray dee anna aan kugu diro amarkuu nebigu bixiyaan bixinaya siduu aniga ii dirayna adigana waan kuu diraya obreshanku yidhi soo fuliyo arrinkuu yidhi soo fulina adaa iminka soo fulinaya halkaa qaba buu leeyay meelheblaayo tag laa tadacanna ha ka tegin qabran mushrifan xabaal la taagay ilaa sawaytahu isku sin walaa suuratan fii beytin sawir guri yaallo deegaanka aad tegaysana ha ka tegin ilaa damastahaa jajabiyoo burburi riwaayaanka qaarkood waxay tilmaamayeen walaa timaalan fii beytin ilaa damastahu walaa timhaalan ilaa damastaha aw damastahu waa taallo kastood aragto ama sawir kastood aragtana soo jajabi xabaalahana isku sin taylan adigaa meeshii wakiilkii dowladda ah oo wixii aad fuliso cidina ka daba iman mayso sidaas weeyo wixii munkara waa wacyigelin baa ka horeynaysa kadibna fulintiisa ciddii ehel u ah ee aan cidi ka daba imanaynin ayaa ee awood u leh ayaa markaa hirgelinaysa oo fulinaysa kutubta madhabu shaaficiya haddaad akhrido waxa ay leeyihiin te mid waliba ku jiro wadaadadan soomaalida xabaalaha dhisaya minhaajkii hadda way ka akhriyayaan iyo shuraaxdiisii laakiin waxay ku leeyihin cilmiga axkaamta cilmiga duruqa iyo suufiyada ayaa ka xoog badan bay ku leeyihin midna waa qoloftii kaluu ka dhigay midna waa ruuxdii bay ku odhanayaan dabadii bay ka tuureen isaga laftiisu wuxuu ku leeyahay kollayba xabaasha la dhisay waa la duminaya bay ku leeyihin fuqahadu cilmiga axkaamta akhri fiqiga shaaficiyada laakiin in la dumiyaa marna waa mustaxab oo waa marka meel cidlo ah iskaga taallo marka meel xabaalaha muslimiinta loogu talagalay oo waqafahoo ka dhaxaysa kolkaa haddii xabaashii la dhisana in la dumiyaa waa waajib baydhaan dhismaheeduna waa xaraam markaa sababtoo ah meel dhowr qof lagu xabaali lahaabay mid quri qabsanaysaa baydhah ilaa qofka waxaa loo ogolaya in lagu aaso mitir iyo iyo laba mitir ama mitir iyo badh iyo laba mitir intaasunbuu qofku leeyahay dadka qodaya in ay ka aasi karaan ay ka xarayn karaan intaasun weeye haddii laakiin uu saddex mitir iska qabsado ama afar mitir odaygan isagee la aasayay waxay ku leeyihiin madhabtu ha la kiciyo xabaashiisaasoo dadka ka durka laydhaa halaga durkiyo dadka wax la isfeeraarin laydhaa ma jiro xabaashi waa musabal wax lagu talagalay dhulkii waxa loo waqfay in dadka lagu aaso intiisaa in aan ahayn markaa ma qaadan kara bay kuleeyihin halkaasay marayaan cid tiri daayaba ma jirto laakiin suulintiina de waa innagaa sheegnay cidda markaa xaq u leh taasina waa masalo kale oo jawaabteedii aada heshay dhismaha xabaalaha nuuradayntooda camirid waxa laga yaabaa miskiin xanuunsanayayoo muddo dheer wax jalbala'aa marka uu dhintay inay xabaashiisa dhisaan jalkiisii kolkii hore iyo agoontiiyana halkana baahi ka jirtaa awlawiyaadkii arrimaha iyo shaygii waajibka ahaa oo xaaraan lagu bedelaa ka soo baxay ziyaaratu lqubuur tanina waa xabaalaha booqashadoodii xabaalaha in la soo booqdo shareecaddu maxay ka qabtaa ragga iyo dumarkaba waynu arki doonaa nebigoo warramaya calayhi salaatu wasalaam raggii haa waa laisku waafaqsanya inay raggu soo booqdaan berigii hore waa la diidayoo dadka markii iimaankoodu iska cusbaa ayaa xabaalaha qaar baa ku yar gaalooba ku warwareegi jira iyo jaahiliyadaoo intii hore uu diidayba nebigu calayhi salaatu wasalaam xabaalaha in la booqdo sidaynu xadiidku arki doonno markii dambe mufasaxee dadka iimaankoodu quwaystay ay kala garteen xaqa ilaahay iyo ka addoomaha raggii garanay dumarkii maxay noqonayaan waa masale isweydiinla runtii oo iyadana khilaaf badani ka dhacay saddex qowl baa jira qole xabaalaha dumarku way siyaaranayaan qowl go-an iyo qolole ma siyaaranayaan iyo qolo kala qaaday oo yidhi bishuruud sidii masaladii hore oo kale markaynu mid walba soo urina waxaa laga yaabaa aqwaashan waxaynu ka soo saaraynaa mid ay labaatan bage kaga hadleen ayaa markaynu soo talkhiisinno intay war laabtaa laga qaataaye maxsuulka un baynu ka sheegaynaa markaa qolyaha leh waa la siyaaran karaa saddex daliil bay soo qaadanayaan ka u horeeyo weeyaane xabaalihii waan idiin diiday berigii hore inaad booqataana imika booqda buuhi aakhire idin xusuusinaysa xadiidka caamkaa way usoo daliishadeen siyaaratu alqubuur linisa inay dumarkii booqan karaan waayo waxay dhahan aakhiro xusuusinta dee ma raggunbaa keligii u baahan dumarkuna way u baahan dee inay aakhiro xusuustaan marka bani aadamkii oo dhan buu dee nebigu u fasaxay muslimiintii xadiidka labaad ay daliishanayaan waxa weye mid isaguna aada u saxiixa oo waxaynu soo marnay gabadh uu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam iyada oo xabaal ka dul barooranaysa markaasuu ihi iska sabir kolkaas waa tii odhan jirta ilayka cani iweydaaro waxaa igu dhacay kuguma dhicine markii dambe waa tii nebiga maslaxaad kala daba tagtay calayhi salaatu wasalaam halkay ka daliishanayaan waxa weeye nebigu oohintunbuu u diidaye booqashada xabaasha uma diidin marka haddii xabaasha booqashadeedu dumarka mamnuuc ka tahay wuxuu odhan lahaa xabaasha lama booqda iskaga tag oohintanna iska daa labada arrimoodoo isa saaru u sheegi lahaa ilaa nebigu waa shaaric sharciguu dadka u dejinaya ilaahay faray waxba ma hoos maraanoo kaafil ma aha marka macnaheedu waxa weye inay jaa-istay baa laga qaadanaya islaantii xabaashii kalamuu hadale oohintiibuu kala hadlay masalada saddexaad waxa weeye wuu inagu soo socdaa xadiidkaasina caaisha ayaa habeen nebiga ayay xabaalaha u daba gashay isagoo soo booqanaya markii dambe kusoo noqday aswaraysi dheer kadib waxay tihi xabaalahan haddii aan soo booqdo maxaan akhriyaa ducadiibuu u sheegay aynu arki doonno hadaad xabaalaha siyaadato ducadaa akhri buuhi xadiidkuna wuu inoo soo socdaa waa saxiix saddexdaa daliil ayaa ay qolada le waa la siyaaranaya soo qaateen saddexdubuna waa saxiix qolyaha le lama siyaaranayo hal daliil bay soo qaateen oo aimo badani ay leeyihiin waa daciif qaarkoodna ay leeyihiin waa saxiix ama waa xasan adigu muran ku jiro oon saddexdaa la itaal ahayn waxa weeye lacana allahu zawaaraati alqubuur nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam allaha nacdalo dumarka aada u siyaarta xabaalaha zawaaraat riwaayataa ka sii daciifsanina mubaalaqadaa ma sheegayse waxay leedahay zaa'iraati alqubuur oo isdicaadiyo faacila bay sheegaysa taa hore waxay leedahay kuwa aada u siyaarta laakiin tu kalaa jirto oo kuwa siyaartaba sheegaysa inuu nebigu nacdalay calayhi salaatu wasalaam marka qolyahan ka jawaabaya eele waa la siyaaran karaa xadiidkaa way ka jawaabeenoo waxay idhaahdeen ama waa daciif hadduu daciifnimada ka baxana waxa uu nebigu nacdalay intii hore ee uu diidanaa siyaaradooda laakiin markii dambe ee la fasaxay ma aha waxay soo qaateen xadiid kaloo saxiixa oo caaisha ahar caaisha ahar baynu ku tilmaamaynaa saxaabiyadda caaisha ay leedahay walaalkeed cabdiraxmaan ibnu abibakarbee xabaashiisii soo booqatay cabdilaahi ibnu abi mulayka ninkii la odhan jiray ardaydeeda ka mid ahaaba caaisho ku yidhi sawtii xabaalaha loo diiday siyaaradooda sawtii la diiday maxaad u soo booqatay waxay tidhi nahaa uma amara nebigu berigii hore wuu nahiyeyo dee kolkii dambe u fasaxay marka xadiidka afarkaas caaisho ayaa wuxuu caddaynayaa bay idhaahdeen wakhtiganuu dumarka xabaalaha siyaaranaya nebigu nacdalay waa intii aan fasaxani imanineen la fasixin halkaasay liqsiiyeen marka qoladaasi ayaa daliil badan marka adilada la ysu eego qolada odhanaysa way siyaaran karaan baa daliil badan qowlka dhexe waxa weeye bishuruud shuruud bay iyagu ku xidheeno waxay yidhahdeen haa way siyaaran karaan haddii aanay dee sabirku wax ka noqonaynin oo aanay baroor iyo qaylo iyo dibu xusuusa dibu xusuus laba kaclayn xusuustii iyo geeridii haddaanay ku imanaynin haddii aan munkar dhacayn haddaanay ajaanib israacaynin haddii aanay siyaaradoodu aada u badnayn haddaanay maalin mucayana un ku noqnoqonaynin shuruudo caynkaasabay u xidheen shuruudahaasina waa qaar ka baxsan oo weydaarsan oo aan ahayn shaygan mid la xidhiidsana shay daari oo soo dariya weeye shuruudahaas oo ka siyaada ah waayahay markaynu ammaano cilmiya u sheegno waa noocaa weeye sidaa daraaddeed ayaa dee fuqahada markaad aqwaashooda akhrido intaba waad ku arkaysa laakiin aadaabtaa wanaagsan haddii la ilaalinayo dee ay aakhiro ku xusuusanayaan oo edab darro kale aanay la soconin saasay culimmadu sheegeen adiladiina waa ku ah intabana waynu qaarna waynu aragnay qaarna waynu soo arkay ziyaarat lqubuur waxaa kaloo iyadana la raacinaya ragga iyo dumarkaba marka la siyaaranayo xabaalaha xigmadda loo siyaaranayo nebiga inoo sheegaye waa laba arrimood midi qofkan bay dan u tahayoo aakhiru ku xusuusinaya iyo geerida ma hebelkaa saaxiibkaayda ma ehelkaagii ma halkaasuu galay ma dib baan loo arkayn adna miyaad hurantay nacaskaday dee ka diyaargarow buu odhanaya kol haddii meeshani lama huraanay tee wixii aan la hurayn horaa loo yeelaaye dee kafladiyuu kugu helin xabaashan iyo ka diyaargarow aakhira iyo geeridu ku xusuusanaya isagay dan u tahy qofkan dhintee la aasayna danbay u tahayoo dee waa loo ducaynaya ducadaa iyo salaamtaa loo ducaynayo ayaa dan u ah laakiin in qur-aan lagu akhriyo iyo in qurwallo lagu akhriyo iyo in faatixo lagu akhriyo midna nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam usluubka loo siyaaranayo wuu inoo sheegayo waynu arki doonaa ducuunbaa la akhriyaya ducadaasaa sirtu ku jirtaa ducadaasaa danta meydku ku jirtaa alfaatixa iyo koob iyo toban qulhulla midna ma odhan rasuulku sala allahu alay waslm faatixada iyo qulhuwalluhu qiimahooday leeyihin waa qur'aan ducadanba iyaga ka sii qiimo badan laakiin halkan marka la joogo wuxuu nebigu u xulay oo u doortay shay walba ile meeshiisuu ku habboon yahay meeshuu nebigu dhigunbaa ku habboon ducadaasuu u dooray rasuulku sala allahu calayhi wasalam iminka haddaad tidhaahda halkan ataxiyaadka marka la fadhiisto haddaad tidhaahdo faatixada ka wanaagsan oon akhriyaya miyaga iskuba mid a faatixadu waa kalaamkii ilaahay ataxiyaadkana nebigaa yidhi dee taasi waa qasab qasab waxba lagu socodsiin maayo islaantii maqashay odaygeediibaa istaagayoo markaasuu show sahwi baa ku dhaco ataxiyaadkiibuu sarajoogga ku akhriyay nahu nooyano maxaa lala fadhiisan bay tir wixii shaygii aanu maqli jirnay in fadhiga lagu akhriyo waa tan la isla taagay had iyo jeer siunbay isu yarjikaaraan labadaa qofna maxaa lala fadhiisan bay tir markaa shay walba meeshii uu nebigu dhigaa ku habboon ducadaasaa la akhriyayaa qaarkoodna wayba sii yar fogeeyeenoo waxay ku odhanayaan koob iyo toban qulhuwalla sheecaday ka timid bay yidhaaheen oo nimanku waa kuwa le waxa la yidhaha shiica litnaa cashariya baa la yidhaha shiicadu labiyo toban imaam bay aaminsan yihin oo macsuumiina oo aalubeytkii halkaasi ka soo bilaabaan marka midi waa muntadaroo waa la sugayaa koob iyo tobanna way tegeen markaa balkaa la sugaya weli maynaan gaadhina koob iyo tobankii tegey koob iyo toban u mara qulhuwalle halkaasay ku daba leedahay baaba qolana mariyeen koob iyo tobankii nin qulhuwalle la odhan jiray xawaalka marqaha le ama hebel ha loo maro sidaas weeye waxa markaa dantu ay ugu jirtaa qofkii dhintay intaa ducada qofkana dantaasaa ugu jirta laakiin hadafku ma aha in qofkii meeshan ku aasnaa ee muslimiinta ka mid ahaa wax la baryo oo laxwey ama caruur la weydiisto ama xoolo la weydiisto ama istiqaafo iyo gargaar la weydiisto taasi shareecadeenna kama mid aha waayo qofkani wuu dhintay waxba ma hayo waxalla wuxuu hayaa ma jiro cid la baryi karaa walaa rasuul walaa nebi walaa weli ma jiro waa mamnuuc taas wax dee dilada mooye wax ogolaanayaa ma jiro marka aadaabta siyaarada qubuurta iyo ragga iyo dumarkaba xukunkoodu inta ay culimmadu ka yidhaahdeen iyo wixii adilo ku soo arooray markaynu soo ururino waa intaa ziyaarat lqubuur can buraydata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu uhi nahaytukum can ziyaarati alqubuur waxaan idiin diiday xabaalaha in la booqdo berigii hore fazuuruuhaa imika booqda waa la nasakhay tii hore wa nahaytukum waxaan idiin diiday berigii hore can luxuumi aladaaxi odxiyada hilibka odxiyada in la dhigto fowqa alaaati ayaamin saddex maalmood wax ka badan inaanu hilibkaasi sii joogin oo ummadda loo qaybiyo ila baahi baa jirte fa amsikuu iska haystoo kaydsada imika maa badaa lakum inta idiin muuqata waayo duruuftiibaa iska yaraatay oo dadkii way wada heleen wax wanahaytukum berigii hore waxaan idiin diiday caninnabiid in sharaab lagu samaysto ilaa fii siqaa'in sibraal mooyaane weelasha kale in sharaab lagu samaysto maadaamuu khamiirayo khamri noqonayo waan idiin diiday fashrabuu fi lasqiyati weelashoo dhan ku cabba imika kullihaa dhammaanteed walaa tashrabuu muskiran wax waxwaalinaya un iska ilaaliya weel walba ku radsada oo ku khamiirsada ku sharaab ku qaboojista intuba way idiin bannaan yihin wixii berigii hore saasay isu bedeleena la socda buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam lidaalik baa marka aimada qayb ka midi sida daahiriyadoo kale waxay leeyiin xabaasha qofku inuu booqdaa waaba faralba walow fii cumrihi mara cumrigiisii xataa marba ha ahaato waayo amar nebi baa dhaco muxuu yidhi fazuuruuha amar buu bixiyo booqda buu yidhi can buraydata annahu kaana fii majlisin goob buu fadhiyey fiihi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu uu fadhiyey faqaala markaa nebigu waxau idhi innii kuntu nahaytukum an ta'kuluu luxuuma aladaaxi ilaa alaaan fakuluu waadcimuu cuna oo iska dadkana siiya wadakhiruu maa badaa lakum kaydsada intaad doonaysaan wadakartu lakum waxaan idiin sheegay anlaa tantabiduu fi duruuf weelasha inaydaan ku samaysanin sharaab addubaa waalmusafat waannaqiir waalxantam intaana horeaynu usoo sharaxnay intabiduu ku radsada buuhi iminka fii maa ra'aytum wixii aad doonaysaan wajtanibuu kulla muskir wax kasta oo waxwaalinaya iska ilaaliya wanahaytukum can ziyaarati alqubuur faman araada an yazuura qofka doonaya inuu soo booqdaa falyazur ha soo booqdo walaa taquuluu ha odhanina marka xabaalaha joogtaana ma booqanaysaan hujuran hadal xun hadal xun iska ilaaliya ama hujran af xumada iska ilaaliya qofkana waxba ha ka sheegina ummadda idinla joogta ha caayina meeshuu meel lagu cibro qaato weeye meel wax lagu caaya ma aha ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka waa in ku cibro qaadadu qofka ku cibro qaatay afkiisuu ilaashaday fikirkiisiibaa shaqaynaya aakhiruu maskaxdiisii geeyu xusuustay waxay idiin tarto wey wallahu aclam